waxaa sare u kaca uu ku yimid qiimaha qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle qudaarta uu sare u kaca ku yimid qiimahooda ayaa waxaa ka mid ah yaanyada liinta iyo inta badan qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qudaarta ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey isbedelka ku yimid qiimaha qudaarta iyo waxa sababay qudaarta beeraha oo wax nagu tarayso beeraha oos ilaahay naaga soo gooy khayrkiisa waxaa ka mid tahe karootada waxaa ka mid tahe barbarooniga waxaa ka mid tahe asalaatada waxaa ka mid tahe kabsar caleenta waxaa ka mid tahe nyaayamurooleeda waxaa ka mid tahe liima dhanaanta waxaa ka mid tahe bocorka barbeeska oo beerahayna ka baxay oo ilaahay naga siiye waxaan dhadaayna inis ilaahay wax nou bedelo kheyr aarta suuqan ka soo gada anna waxaan ka rabaa in guri inaan kasii helo aniga markii suuqa oon nyaaya ka soo gata tinigan ku soo gatay maxaan ku shubanaa gogashaan ku shubanaa waa sii garaafaysanaa garaafa tobani laba kunaan iska gadanaa goobah laba laba kunaan u dhiganaa goobtoo liimaan korsaarinaa haddis ilaaha waxa ii saalaa labaatankoo iyo soddonko kun ilmaa inaan caana ogu shubto taniq nyaaya boqol iyo afartan kun boqol iyo labaatan kun boqol iyo toban kun iskaliyahay labaatan kun haddana boqol iyo labaatan yaa kulaa ku yimid aa keentay oonkaba oonkaba oonka waxaa leh oraxdaa keentay unaka raqiiskay dang noogu jirtaa qaal dang noogu jirta shalay waxaan ku helo jirna usoo bisaal jamle iyo tafaariikh haddaan dan iyo daruuf aa naga soo bixinoys inaa ceerinkiisa oon maadaama oon ku gadano shalay lix kun waylayn todob kun waylayn laakiin hadda dan iyo daruuf aan ahayso biibaxaa baxda wax kastaa iska dhacay saas aan kun shilin aan iskiiga gadanoyna waxaynoo iskiiga baahana oon ku dayactirinoyna shalay dhaqdhaqaaqaan helayna laakiin biriga dhaqdhaqaaq oo xoogan ma haysan birigii laelo iyo birigii lawaayaba waa ka heloynaa beerahaan ka keensanaayo marna waa sii gadnaayo marka sii gadayna ada qaymo maba laha marka hore afar kun shan kunaa gadan jirna ada saddexba laba kunaaba gadanoynaya nolol maalmeedka mar waa laga helaa marna ma laga helabo wax rabana ma laha oraxdaana duuqinaya beeriina biyo aba gooyibo dhibaato iyo qaxar iyo qaxara la doonaya saana oraxda u fadhinayo wax qaymo leh wax kale ma laha nyaanyadaa kuu soo hertay nyaanyada ebel beeraha xilliyada uu sare ukacu ku yimaado qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa waxaa saameyn kala kulmo dadka danta yar ee ku nool magaalada jowhar